أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqolixyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu waaweyn kooxaha kacdoonka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya iyadoona ay dhacday xukuumaddii nusayriga bashaar al asad dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaanno kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wasiir ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey in uu ka badbaaday iskuday dil xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaci jubbaland maamulka cisbitalka degmada jilib ayaa soo kordhiyey qayb cusub kadib munaasabad ka dhacday gudaha cisbitalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada bulafulay ee wilaayada baay يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada warkii dunida oo dhammaystiran kooxaha kacdoonka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalada caasimada ah ee dimashik iyadoona ay dhacday xukuumaddii nusayriga bashaar al asad wararkii ugu dambeeyey ee suuriya waxaa inoo soo koobaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix iyo maxamed
bismillaah waad mahadsantaha walaalka wararka ka imaanaya waddanka suuriya ee dhaca mandiqada shaam ayaa sheegaya in xoogagga kacdoonka waddankaas ay si buuxda ula wareegeen ee talada waddanka kadib dagaallo culus oo xalay fiidkii soo bilowday ee soona gaaray saqdii dhexe oo ka dhacayay magaalada xims oo ah caasimadda saddexaad ee waddanka ugu weyn ayaa waxay sabab dagaaladaas u noqdeen in ay jabaan ciidamadii nidaamka bashaar al asad ee difaacayay magaalada caasimadda ah ee dimashik dagaaladaas oo ay ka qayb gaalayeen gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha ee qumaatiga u kaca ayaa kusoo gabagaboobay in kooxaha mucaaradka ee kacdoomadayaasha ay la wareegaan magaalada hims oo ay maraan wadooyin istaraatiiji ah kadibna saaka aroortii hore ay kooxaha mucaaradka kacdoomadayaashu waxay la wareegeen gebi ahaanba magaalada dimashik ee caasimadda suuriya hogaamiyaha howlgallada milatariga ee kacdoomadayaasha ayaa iclaamiyey inay rideen nidaamkii bashaar al asad isla markaasna ay la wareegeen xarumaha muhiimka ah sida xarunta raadiyaha iyo telefishinka qasriga madaxtooyada kadibna kumanaan kun oo shacab muslimiin ah ayaa isugu soo baxay bagaaraha weyn ee umowiyiinta ee magaalada dimashik halkaas oo ay ka bilowdeen dabaaldegi aad u xoogan weriye booqday magaalada hims saacado kadib markii ay soo gabagaboobeen dagaaladii cuslaa ayaa soo tibiyey in magaalada ay isugu soo baxeen malaayiin qof iyo kooxihii mucaaradka ah kuwaas oo ku dabaaldegayey bartamaha magaalada
وهي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة للثورة السورية فهنا في هذه الساحة انطلقت أولى المظاهرات ضد النظام السوري نصرة لدرعا في عام 2011 كانت مجزرة الأمن العسكري التي نفذها الأمن السوري ضد المتظاهرين وأجبروهم على فض اعتصامهم nidaamka mujrimka ah ee aalal asad ayaa waddanka maamulayay muddo konton iyo saddex sannadood ah waxayna dadka muslimiinta u geysteen dhibaato aad u weyn kooxaha kacdoonka markii ay galeen dimashik iyo deegaanada ku hareereysan shaqadii ugu horreysay oo ay qabteen waxay ahaayeen inay xabsiyada ay tagaan oo ay sii daayaan kumanaan kun oo maxaabiis ah oo halkaasi ku xirnaa xabsiyada xooga ay ku galeen waxaa ka mid ah xabsiga loo yaqaano sednaya halkaas oo nidaamka bashaar al asad oo dadka dadka ee ku gumaadi jiray een wararku waxay intaas ku darayaan in bashaar al asad uu ka cararay waddanka ilaa iyo haddana lama ogo halka uu gaaray een dhammaanba magaalooyinka waddanka suuriya waxaa ka socda dabaaldegyo dadku ay ku muujinayaan farxadda ay ka qabaan inuu dhaca inuu dhacay nidaamkii uu hogaaminayey mujrimka bashaar al asad een hogaamiyaasha kooxaha mucaaradka waxay ku amreen ciidamadooda inaysan gelin xarumaha dowladda iyo meelaha danta guud ayna ka war dhowraan go'aan ka soo bixi doona ilaa iyo hadda jawigu wuxuu u muuqdaa mid ay dadku ay dabaaldegayaan lamana oga waxa xigi doona wixii ku soo kordha wararka iyo barnaamijta dambe ayaan ku soo gudbin doonaa insha allah aad buu u mahadsan yahay walaalkan alfaatix ayuu kaasi ahaa dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkan yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dagaalkan xalay ka dhacay degmada qoryooley ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadaha looga maqlayay deegaana ka fog degmada qoryooley dhanka wilaayada baay waxay geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayadaasi habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ceelhindi ee degmada qansax dheere waxayna mujaahidiintu xeradaasi ka weerareen dhowr jiho dagaalka intii uu socday ma jireen wax gurmad ah oo askarta xabashada itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada qansax dheere usoo sameeyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladana ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee kusoo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir wasiir ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey in uu ka badbaaday iskuday dil xilli ay ka sii darayso xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulkaas jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee maamulka shaadaldirirka jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaano ka tirsan gedo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka badbaaday iskuday dil oo lala damacsanaa in lagu khaarijiyo murti duumaal ayaa sheegay in qorshahan iskudayga dilka ah uu ka badbaaday ay ka dambayso islamarkaana ay soo qorshaysay kooxda riddada soomaaliya oo xiisad adag kala dhexayso maamulka riddada jubbaland waxa uu tilmaamay in isagoo ku sugan degmada beledxaawo ee gobolka gedo ay magaalada ugu yimaadeen saraakiil ay soo dirtay kooxda riddada kuwaasoo ka kala tirsanaa militariga iyo booliiska wax loogu yeero amaro saddexa ayuu sheegay in saraakiishu duldhigeen kuwaasoo kale ahaa inuu isaga baxo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe islamarkaana uu cambaareeyo nidaamkaas inuu magaalada isaga baxo iyo in haddii uu baaqaasi ka dhiga furaysto ay isagoo jeebaysan xabsiga u taxaabi doonaan waxaa jira saraakiil militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iskugu jirto oo markii hore looga yeeray xamar imaatankayga markii la maqlayna dib loo soo celiyey qodobana loo soo dhiibey saraakiishii xoogaa yar oo bililiqo ahoo beryahan dadka lagu kala dilahayana aan filahaya in jeebka loogu soo shubay waxay igu yimaadeen shala subax degmada beled xaawo afar sarkaal bay ahaayeen oo weliba anugu afartaba aan aqaano waxay yidhaahdeen waxaan wadanaa amar qaldan waxaana rabnaa inaan fulinno hay bal sheegaan ku yidhi amarka waxay yidhaahdeen amarka nala siiyey waxa weeyo waa saddex qodob qodobka koowaad jenaraal dhuumaal inuu ka baxa jubbaland oo cambaareeyo oo dowladda federaalka ah waxa ay waddo uu ammaano oo soo hoos galo laba hadday taa suuroobi inuu magaalada ka baxo saddex haddii taa la waayo in asagoo xirxidhan diyaarad elokobtaraan keenaynaa in la keeno hadalka nuxurkiisa intaasuu ahaa wuu badnaa hadalku laakiin nuxurka ujeeddada oo afarta sarkaalba ay isku raacday kaasuu ahaa dhammaan qodobadaas ayuu sheegay inuu ka biyo diiday isagoo u mahad celiyey ciidanka xabashada etoobiya iyo guddoomiyaha degmada dolow oo uu tilmaamay inay ka badbaadiyeen qorshaha lala damacsanaa ee dilka waan la hadlay waxaan ku yidhi nimanyo horta saraakiil baad tihiin horta codkaa inaad itiraahdaan aad baan uga xumaay amar khaldanna lama qaato amarka hadduu khaldan yahay lama qaato oday baan ahay toddobaatan jir baan ahay inaan been sheega ma rabo waxaan rabaa inaan idiin sheego halla ma suuragelayso axmed maxamed islaamna inaan caayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamsana aan ammaano hadda beecaas ma joogo da'deedina kuma jiro qodobkaasaa u qaata qodobka magaalada in laga baxa ah qodobka magaalada in laga baxa ah magaaladan waa magaaladan ku dhashay dadkaygii baa joogo ee, waa deegaankaygii anu ciidan ma wato taasna waa habeenkii xala aw tagay ha ka yaabina qodobka saddexaad oo waa lagu qabanayaa in laisqabto waxaa ka horraysaan nidhi horta in xabadu dhacdo dhaawac yimaado laisdilo meyd la aaso mid dhaawaca isbitaal la geeyo taasaa ka horrayso laakiin meel waa waa lagu qabanayaa waa waa riyo waaye taas waxaan u mahadcelinayaa xalayta markii laisku dayey in ama lay qabto ama lay xabadeeyo guddoomiyaha degmada iyo ciidankiisaan u mahadcelinayaa ciidanka dowladda etoobiya iyo saraakiishaan u mahadcelinayaa
xiisada u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada jubbaland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa iyadoona labada dhinac ay maleeshaadkoodu isku horfadhiyaan deegaano ka kala tirsan gobollada jubbada hoose iyo gedo shukran akhoona abushayba in ka badan soddon ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe walaalkan cazaam carafaad ayaa warkaas inoo haya dagaala beeladyo u dhexeeya laba beelood ayaa mar kale waxay ka dhaceen deegaan hoos yimada degmada cadalle ee shabeellada dhexe in ka badan soddon ruux ayaa ku dhimatay dagaalkaasi waxaana lasoo sheegaya in suuragal tahay in tiradu intaas ay ka badato dagaaladan dhowaanahan dhacayay waxaa horinayay kooxda ridada soomaaliya oo ka dambaysa inay dagaalamaan labada beelood xaaladda goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ayaa ah mid weli kacsan waxaana suurtagal ah in mar kale dib ay u qarxaan dagaaladan inta badan deegaanada uu cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay dalka soomaaliya waxaa ka dhaca dagaala beeladyo sababa khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed iyaduna dagaaladaasi gadaal ka riixayaan saraakiil murtadiin ah mahadsanid cazaam maamulka cisbitalka degmada jilib ayaa soo kordhiyey qeyb cusub oo loo sameeyey cisbitalka kadib munaasabad ka dhacday gudaha cisbitalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf warkaas waxaa inoo haya walaalkan cusmaan dhuubow kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta cisbitaalka weyn ee degmada jilib laguna furayey qeyb cusub oo lagu soo kordhiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda caafimaadka culimada aqoon-yahanka waxgaradka mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo degmada ayaa laga jeediyey kalimaad ku saabsanaa ujeeddada munaasabadda qaybta cusub ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka ayaa ah barkad dabaal taasoo qayb ka ah daweynta bukaana u baahnaa dabaasha mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa sharaxaya adeega cusub ee uu soo kordhiyey cisbitaalka degmada jilib caafimaadka dabaal ma ka mid haa waxaa jirta wax loo yaqaana physiotherapy riixitaan iyo isdaliigis wax lagugu duraayo ma aha therapyna waa daawo haddaba dabaasha waxay ka mid tahay marka waxyaalaha jirka oo dhan uu ka qayb qaadanaya oo murqaha kala bixinaya tani waa mid dhakhtar uu qorayo wadnaha iyo wareegga dhiigga iyo xididadiisaba waxay ka qabataa kow inay dhiigga wareegiisa ay aad iyo aad u siyaadiso oo wanaajiso waxay kaloo ka qayb ka hor dabaashu ay ku wanaagsan tahay eh, inay yareyso cudurrada ku dhaca wadnaha sida dhiig karka strooga iyo waxyaalaha lamidka ah sheekh cumar xayaakallah ayaa ka hadlay faa'iidada ay bulshada u leedahay barkataani cusub ee laga hirgeliyey cisbitalka weyn ee magaalada jilib qofka muslimka ah oo qof mutakaamil ah sida diinta loo baranayo iyo shareecadii wixii xalaal ahaa iyo wixii xaaraan ah wixii alle kuu dhoweynayay wixii alle kaa fogeynayay duruqda fasaadka ee la rabo in laga leexdo sida ehlu bidic iyo waxyaabihii lamidka ah iyo ehlulxiraafaadkii sida looga looga digtoonayo loo baranayo shareecadeenu waa shareeco mutafatixa oo furan waa shareeco loogu talagalay fii kulli lazmaan inay shaqayso waa shareeco loogu talagalay fii kulli lajyaal dadka oo dhan inay haddana qanciso waa shareeco loogu talagalay ummadda dhammaanteed inay waasico noqoto faliajli haada waxyaabahay shareecadu wax banaysa waxaa ka mid ah dabaashan baa ka mid walibana aad baa loo alwaali cali darwiisha ayaa isagana ka hadlay horumarkay ku tallaabsatay wilaayada iyo sida bulshada looga haqabtiray qayb ka mid ah adeegyada caafimaad waxaa la soo kordhiyey qaybtii loogu talagalay ee dabaasha ama fiisa tarbiyada loogu talagalay ee sidaad ogtihiin dhakhaatiirtu dadka bukaanadu way u qoraan magaalooyinka waaweyn ee cawaasimta ayaa loo diri jiray si ay uga helaan bifadlilaahi waraxmatihi ilaahay wuxuu inoo hirgeliyey in wixii magaalooyinka loo aadi jiray maanta meeshaana looga hirgeliyo dadaalka kabacdina maanta miraheedii waatan aan u taagannahay oon arkayno baraagtiyo diyaara oo loogu talagalay qof walba uu ka faa'iidaysan karo bukaana insha allahu tacaala si guud waxaan leenahay bulshada muslimiinta ee wilaayaadka islaamka ku nool waa fursaddii ugu horreysay ee noocan oo kale ee wilaayaadka islaamiga laga dhex sameeyo waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala dadku guud ahaan inay ka faa'iidaystaanoo qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa warbaahinta islaamiga ah landulus la hadlay xilli ay ku dabaalanayeen barkada cusub maalinba maalinta ka sii dambayso horumar ballaaran oo macnaa dhan kasta nooc kastaba waxaan dareemaynaa galabta caadima waxaan macnaa meesha aan ku arko waxaan dhihi lahaa dadka magaalooyinka kale ku maqan inay macnaha imaadaan barwaaqada iyo horumarka iyo macnaha damaashaadka ka jiro inay macnaha nala arkaan inagoo nabad haysano caafimaad haysano wax kasta macnaa horumar diimeed iyo mid macnaa caafimaad dhaqaale kulli macnaha maanta waxaan haystaa farxad waxaa la ii sheegay inuu caafimaad leeyahay dawal haddayna ma u qabi jirin in maanta munaasabadda aan isku nimid aan ka soo qayb galno oo horumar ka mid ah horumarka isbitaalka uu samaynayo waxaa muuqanaysa marka horumar mar kasta marka kale kasii badanayo inuu samaynayo qaybtan uu isbitaalka soo kordhiyey haddaana annaga dadka deegaanka jilib dhallinyarada bahada waxbarataba aan anoo afkooda ku hadlaayo aadaan usoo dhaweynayna qaybtaani cusub ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka weyn ee magaalada jilib ayaa dabooli doonto baahiyaha dhinaca caafimaadka ay u baahan yihiin dadka loo qoro dabaasha maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowra diini ah u soo gabagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas walaalkeen marwaan maxamed ayaa faafahinta warkaas inoo haya deegaanka cabdishiila hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa isbuucidii lasoo dhaafay laga dareemayey horumar dhanka waxbarashada ah oo ay sameynayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaankaasi waxaa halkaasi jowlo dacwi ah ku tegey maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud waxayna ducaaddu halkaasi ka bilaabeen duruus diini ah oo ay barbar socdeen muxaadaraad ay ducaaddu ka jeedinayeen masjidka jaamaca ee deegaanka dowlad loogu magacdaray saxaabiga daliilka ah ee muscab ibnu cumeer ayuu maktabka dacwada ka bilaabay deegaanka waxaana si weyn uga faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan waxay socotay muddo ka badan hal bil iyadoona dadka ka faa'iidaystay ay tiradoodu gaadhaysay toddoba boqol iyo konton ruux oo isugu jiray dhallinyaro waayeelo macallimiin haween ganacsato nabadoonno iyo waxgaradka deegaanka xaflad ballaaran oo lagu soo gunaanaday dowladda ayaa loo qabtay gudaha deegaanka waxaana ka soo qaybgalay matasharaf kala duwan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo macallimiinta deegaanka kuwaasoo ka warbixiyey jowlada dacwiga ah ee soo gaartay
waxaan ku mahadinaynaa diinka iyo barwaaqada iyo dowrooyinka aan qaadannay ugaaskii dardaarankiisii iyo ducadiisii allaha nagu kabo allaha nagu kabo allaha nagu shafeeco allaha nagu kabo marka intaasaan ku soo gaabinayaa khiyaarta tartantayna baraka allahu fiikum ha loo tartamo khayrka iyo waxbarashada
ilaahay baa ku mahadsan noo qadaray in maaragtay dowradan iyo khayrkan ayna soo gaaraan maantana aan gabangabadeeda aan joogno jasaakum allaahu khayran ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku mahadsan umma dadkii soo diyaarshay oo arrintan juhdi iyo maskax ku soo bixiyey ayaa ku mahadsan jasaakum allaahu khayran anigoo ku hadlaya afka degaanka ceelshiil jasaakum allaahu khayran waxaan codsanaynaa dacwadan aad ayaan ugu barwaaqownay aad ayaan ugu baraarownay aad ayaan uga garannay in noola soo celiyo dacwadaas in noola soo celiyo oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku helno si aan casharadii aysan noogaa baabi'in sidaas ayaan codsanaynaa intaasi kadib waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey ugaas cabdulaahi daahir axmed oo qayb ka ahaa marti sharaftii ka soo qayb galay isagoo la dardaarmay bulshada deegaanka adinka waxaan kula dardaarmaa ha u badnaata inaad waxbarataan howshiinnu inaad haddana waxyaabaha manhiyaadka oo alla ka reebay inaad ka hartaan iskudaya waxyaabaha ma'muurka ah oo alla idin farana inaad fartootaan oo aad ku dadaashaan sida salaadda hadda leedi baray ama hore aad u tiqiineen bal salaadda bal ka fikira oo aad uga fikira bacda tawxiid salaadiinnu hadday hagaagato camalkiinna waa hagaagi doonaa insha allahu tacaala runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay culummadana u duceeya culummada u duceeya waa culummadaas waa u mahad celinaa ajir iyo xasanaad allah ha siiyo culummadii wax idin bartay oo idiis oo dadkaan dadkaan wax tustay oo u soo jidaasho meeshaan wakhtigeeda ku dhammaysatay ilaahay jannatulfirdows allah ugu bedelo ku dadaalo u duceeya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya dowlad dacwi ah oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo ka samaynayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona arrintaasi si weyn looga dareemayo guud ahaan wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada bulafulay ee wilaayada baay walaalkan abu xasaan ayaa warkaas inoo haya deegaanka burgod waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada buulafulay masaafo ahaanna waxa uu u jiraa ku dhowaad soddon kilomitir waa deegaan laga dareemaya sare ukac dhanka waxbarashada ah waxaana ka socda xalaqaad lagu baranaya cilmiga sharciga masaajidda ku yaala deegaanka iyo dhammaan goobaha waxbarashada waxaa laga dareemayaa barashada cilmiga sharciga ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana waxbarashadan ka faa'iidaysanayo dhowaan waxaan booqannay deegaanka burgod waxaana noo suura gashay inaan booqanno goobaha sida gaarka ah xalaqaadkan ay kaga soconayaan waxaa ka mid a mid ka mid a masaajidda ku yaala deegaanka waxaan halkaa kula kulannay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo iyaga qudhooda qayb ka ah ardayda ka faa'iidaysanaya halaqaadkan cilmiga waxayna ka warbixinayaan waxbarashada guud ee ka socota deegaanka iyo sida ay bulshada kaga faa'iidaysanayaan alxamdulilaahi rabilcaalamiin deegaanka burgod wixii ku sugun ama magaalada tuuladu wixii ku sugun waxbarashadii kale ay min subaxdii salaadii ganacsatadii yaa hiisid leedahay ama dowladeed yaa tahay duhur markii la tukadayn insha allahu biadlhalkariim dhallinyarada ama kulli insha allahu wixii oo tuuladu yibidiin yaa u furunah tiradooda cadad badan toddobaatan iyo lixdan yaa kala yihiin aad iyo aad waxbarasha uu socotaa marka dowladdu waxaa ka socotaa magaalada burgod oo gaar ahaan soo dartay degmada buulafulay maxaafada buulafulay ka tirsannahay alxamdulilah kheyraad badan ayaa ka socdeen duruuso badan kitaabo badan salaad subax ilaa duhurkii rag iyo dumarba oo ka soctay oo macnaha dowla faylahay alxamdulilah waxbarashada zaa'id ay ayaa ka socota ilaahay baa ka mahadsan qaar ka mid a dhallinyarada dhankooda ku taxan xalaqaadkan lagu baranayo cilmiga sharciga ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen لا إله نافيا جميع ما ي- ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله ثمانية فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافي للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله
وأولها تيرك كواد إسلام نمي سلك كلاي وعظمها وهاوي شهادة إن لقراي وقفك إسلامك إن قراي أن لا إله إلا الله لا معبود بحق الله حق سلك عابداي مشر إلا الله الله مؤشمي وأن محمد رسول الله محمد إن رسولك إلهي هاي أو سل أدري inay la dhiraay kitaabka waxyaabahan ka fahin waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allaahu arkaanteedii iyo shuruudaheedii ayaan ka fahnay laa ilaaha illahu shuruudaheedii ee waxaan ku baranay inay tahay sideed sidoo kale waxaan baranay ee arkaanul islaam khamsa ee ayadan inay tahay shan ayaan soo fahnay sidoo kale waxaan baranay kitaabka ee intuu ku saabsanaa duruustiisii ama mawduuciisii waxaa ka mid ahaa towxiidku inuu qeybsamo saddex shay waxaa ka mid ah towxiid rububiya waxaa kaloo ka mid ah towxiid uluhiya waxaa kaloo ka mid ah towxiidu asmaai wa sifaat burgod waa deegaan hadda soo kobcaya islamarkaana si weyn looga dareemayo waxbarashada cilmiga sharciga iyadoona dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas ay hadda si wada jir ah uga faa'iidaysanayaan barashada cilmiga sharciga warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkan abu xasaan ayaa warkeeni subaxnimo isaaka u dambaysatan iyo kulantideena dambe warkan la mid intaanu ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma